إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in shacabka ay maamulaan ay dhaqaale ka gurtaan waxna aanay u qaban mas-uuliyadda gobolka hiiraan ayaa muddo dheer kadib meydka hogaamiyahoodii cilmi hagar guure waxa ay kasoo saareen dhulka iyagoo u baroortay waxaanay ku duugeen meel ka durugsan halkii markii hore lagu aasay shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaalo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaadeen ciidamada shisheeye xaflad lagu maamuusayey arday qur-aanka kariimka ah dhammaysatay ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dib waxay ula wareegeen deegaan u dhexeeya wilaayada shabeellaha dhexe iyo galgadud iyadoo odayaasha beesha waceysle ay ka hadleen dib ula wareegitaanka deegaankaas inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shacabka ay maamulaan ay dhaqaale ka gurtaan waxna aysan u qaban yuusuf xuseen jimcaale oo ka hadlayay xaflad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in isbitaallo lacag la-aana iyo waxbarasho lacag la-aana magaalada aysan ka jirin beddelkeeda waxa uu sheegay in lacag fara badan ay ka qaataan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho
isbitaallo firi haddana waddankii ma lah waa culays jiro oo ummadaan haystay ka mid taha sidaasi lamid a waxbarasho firi ana ma jirto iskuulaad firii ah boqolkiiba waxaa la yidhahdaa toddobaatan ubadka soomaaliyeed ee magaaladan jooga wax ma bartaan maxaa yeelay ma haystaan waxbarasho firii ah cidday keeni lahayeen waa dowladdii waaye marka dowladdii ama ha dowladda dhexe ahaato ama midda hoose ha ahaatee culayskaasi lafturkooda waa inay jididda qalbiga ay ka dhigtaan oo ay ku xisaabtamaan in dadkaasi ay u baahan yihiin canshuuraha laga qaadayo in loogu adeegay rabaan haddii canshuurtu keliya ay ku soo aruurto mushahar hadday ku ururto oo caloosha galow mususha aad hadday ku soo aruurto meeshaasi mar walba waxaa maqnaanaya adeegiyaa maqnaanaya dowladda federaalka ayaa canshuur fara badan waxay ka qaadaa shacab ku dhaqan muqdisho iyadoo inta ay dheer yihiin isbaarooyinka faraha badan ee magaalada gudaheeda u yaala ciidamadeeda iyo dhaca joogtada ay bulshada ku hayaan mooryaanta macuusulayda gobolka hiiraan ayaa muddo dheer kadib meydka hogaamiyahoodii cilmi xagar guure waxa ay ka soo saareen halkii uu ku aasnaa iyagoo ku dul baroortay waxaanay ku duugeen meel ka fog halkii laga soo saaray cilmi hagar guure iyo lix kale oo mooryaana oo lagu wada dilay deegaanka qooxle ee gobolka hiiraan dhowr bilood ka hor islamarkaana lagu aasay duleedka magaalada aadan yabaal ayaa waxaa soo saaray mooryaanta aad ayay u murugoodeen markii ay arkeen lafaha hogaamiyahoodii mooryaanta ayaa baca iyo jawaano waxa ay ku soo shubteen lafaha cilmi hagar guure iyo saaxiibadiis waxa ay geeyeen magaalada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana lagu duugay meel duleedkeeda ah gudoomiyaha degmada maxaas ayaa waxa uu ka hadlay arrintaas abadoonkaas waxuu naga geeriyooday iyo ragga kaleetoo la geeriyooday saddex bilood iyo maalmo waxuu naga geeriyooday ceel qooxle waxaan u baadigoobnay meydkoodii dib waxaan ka soo helnay degmada alkowsar mise tuulada alkowsar si nabadgelyahan ku keennay waata meeshaas lagu aasay ma u samayn waa ka xumahay uma samayn maamuus iyo aas qaran laakiin dadkii eheladiisa ahaa dib u aaso dib u soo faktay ciidamada nagala qayb qaatay ciidamada xoogga haddii aaday abaal joogaan iyo haddii degmada maxaas joogaan iyo haddii degmada beledweyne joogaanba waa nagala qayb qaateen aaday u mahadsan yihiin dad badan ayaa la yaabay sababta ku kalifaysa mooryaantan in ay meydka hogaamiyahooda soo saaraan oo dabadeedna ay meel ka fog halkii markii hore uu ku dugnaa ay ku aasaan maktabka dacwada ee saakow ayaa dowre waxa uu soo gebagabeeyey dadka ku nool deegaana degmada hoostaga maxamed muudey axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya tuuradan oo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah waxaana loo qabtay in ka badan boqol qofood oo ka kala socda deegaanada qarxow iyo deegaanka kurusow oo hoos imaanaya degmada saakow wilaayada islaamiga ee jubbooyinka duurada ayaa intii ay socotay waxay ku qaateen casharo muhiim ah oo ay sheegeen in ay wax badan ka faa'iideen waxayna iyadoona dowladani soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow haddaba waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladda deegaanka kaxarow maxamed sheekh cumar cabdi weriyaa kusoo gudbiyeyna muqdishona ka maamuusta dowladda waxaan ku qaadanay tarbiyatu islaamiyaan ku qaadanay oo su-aalo ka kooban casharada marka aad ku qaadato wax ma naga akhri kartaa ها طبعا ما معنى محمد رسول الله طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر وتجناه ما نهى عنه وسجر وتجناه ما نهى عنه وسجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع waa gaabay aadan cabdi maanta waxaa ka jira dowro nala soo gabagabeeyey shan iyo toban maalmood socotay aan maanta anu taaganay aniga waxaan ka faa'iiday duruus badan kitaabka la yidhaaho tarbiyat alislaam aan ku dhex jirnay mastawati thani meeshuunu maraya mastawadii labaad oo ka mid ahay maa macnaa muxamedun rasuulullah daacatun fiimaa amar dowraadka inta badan maktabka dacwada uu qabto waa mid lagu horumarinayo ummadda muslimka ah in la baro diintooda howlgallo qorshaysan ayay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxayna ku dileen sarkaal iyo askar dowladda federaalka ka tirsanaa warka iyo warar kaleba waxaynu haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyagoo dilal qorshaysanna ka fuliyey magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalkan ayaa lagu dilay xaafadda haanta dheer degmada dayneyle waxaana uu ahaa halxidegle ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray nuur dhoobey isla banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay xaafadda warlaliska ah ee isla degmada dayneyle ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa lagu magacaabi jiray xasan faataal sidoo kale howlgallada qorshaysan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa askari lagu dilay xaafadda dabakaayo madow degmada dharkeenley kaas oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalo weerar ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaarana ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin deegaanka shalaambood weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose islamarkaana lala beegsaday saldhigyada shisheeye waxaa ka mid a dagaal culus oo lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ee ku sugnaa deegaanka arbacow kuwaas oo si gaara uga tirsan ciidamada ugandha isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay maqribkii dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaas oo kusoo laabtay deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaa isaga cararay ciidamadii dagaalka lagu qaaday ee ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dib ula wareegay deegaan u dhexeeya wilaayada shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyadoo odayaasha beesha wacislana ay arrinkaa ka hadleen maxamed daahir calasow ayaa warkan haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka galnibaax oo u dhexeeya wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo galgaduud halkaas oo dhowaan laga saaray askarta dowladda federaalka dadkii ku dhaqnaa deegaankaasi ayaa isaga baxay oo u baneeyey maleeshiyaadka ay diyaaraduhu galbinayeen cinaamadleyda beesha wacaysle iyo ciidamada mujaahidiinta ayaa u diyaarsanaa inay arbaaxo adag ku dhuftaan ciidamada balse argagax soo wajahay darteed ayay kaga carareen deegaanka oo muddo dadka ku nool ay haysteen amni ku yimid hirgelinta shareecada islaamka muddo kooban oo ciidanku ay halkaasi joogeen ayay fasahaad ka geysteen sida uu sheegay mid ka mid ah odayaasha beesha waceysle oo ka hadlay deegaanka galnibaax cadowga isbahaystay ee kitaabka ilaahay duminaya ee hadda maa goobta aan joogno galnibaax habeena hadaluu kuran yahay saakay inta ka horeysa habeena ku hoyday ee magaaladii raaya tawxiidka ka taagneed ee gabdhaha xijaabanu joogeen ee diinka ilaahay looga dhaqmaayay habeenaday joogeen aan aragnay inay caways iyo bakti iyo fasaad iyo fusqi inay ku soo kordhiyeen aan aragnay ebedna aan ku ogeyn waxaan ilaahay ballan kula galnay oo mataqaanaa inaan naftayna ku weyna ayaan ballan kula galnay ilaahayna waa naga guulay doonaa waxaan leenahay waa la arkay meel walba oo timideen waa la arkay fasaad ayaad ka dhaliseen nidaam dowladii cilmaaniga ayoo la arki jira xataa ma ahidiin mooryaan aruurtaad tihiin qabiilla iyo magacooda iyo baktiyaad la baxdeen isku soo bax ka dhacay gallibaax iyo odayaasha beesha wacays leh waxa ay wacad ku mareen inay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda iyagoo fariin u diray xasan sheekh xasan gurguurtow adiga iyo waxaad waddo iyo waxaad gadaa hore kaa soo jira iyo waxa reedaha kaa fadha iyo waxa eeyaha hood ataqaanoo mah kuu dhooban iyo kuwana taysada gaaloo kaleoo meelahaan dhoobanoo kuwaan wada waxaan uga digaynaa onu sheegaynaa inaanan kitaabka ilaahay dib unaan uga noqonayni ku dhimanayno ilaahay asigaana abuuray asaa idin soo bixinaaya kitaabkaasaa noo keenay waa waxa noloshayna oo ku xidhan tahay qiyaamanasaana celinaya asaanan xisaabtamayna waxaana rajayhaynaa jinno aan laga baxayn weligeed oo lagu jiraayo aduguna waxaad rajayaysaa naar aad leeda laa yaduuquuna fiihaa bardan walaa sharaaban ilaa xamiiman naarta dhexdeedana wax dhidhima ma leh wax la dhama ma leh madaxweynaha dowladda oo beesha wacaysla ka soo jeeda ayaa xamlada uu ku dhawaaqay waxaa ku deyriyey oo iska fogeeyey inay ku garab istaagaan beesha uu ka dhashay ciidamada huwanta ayaa bilaabay inay isaga cararaan meelaha ay ka qabsadeen wilaayaadka islaamiga ah markii meelaha qaar ay waayeen cid la tacaamusha oo soo dhowaysa xaflad lagu maamuusay ee arday dhammaystay qur-aanka kariimka ah ayaa waxay ka dhacday deegaan kunyo barrow ee shabeellaha hoose mahad coyd ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid sahar saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalinjibinayeen siddeed iyo toban arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ardaydan ka qalinjibiyey madarasada ibnu cabbaas ayaa iskugu jira wiilal iyo gabdho saddex ka mid a ardayda waa gabdho halka shan iyo tobanka kalena ay yihiin wiilal ugu horeyn munaasabadda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka alle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
intaas kadib waxaa goobta xafladda bandhig heerkiisu sarreeyo ku sameeyey qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjibiyey madarasada
أولا نقدم شكرا على الله سبحانه بامتنانه بامتنانه علينا بأمن واستقرار حينما تكالبت الأمم من بلاد شتى ثانيا أهنئ لحركة شباب المجاهدين وأميرها وقائدها أبي عبيدة اعلم بأن الدين قول وعمل نحفظه فما عليه نشتمل كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان
marti sharaftii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa ugaas ibraahim maxmed nuur ugaaska beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose
ilaahay kheerkan faraha badan noo gartay waa mahadsan belyan jeer insha allah ikhwaani hadda waxyaabo badan oo kheyr badan aad soo bandhigteen wixii aad soo bandhigteen jazaakum allahu khayran mucallimiintii ku dadaalay waalidiintii usoo dhowar adkaaday iyo owlaaddii intaa ayadan waxbarashada u fadhiisay dhammaan waxaan leenahay allah haydin xifdiyo allahna haydin ilaaliyo intaa kadib xaqiiqdii waa arrin lagu farxa arrinta ugu weyn waayo haddii mucallimiinteena iyo culummadeena iyo madarasooyinkeena ay ku dadaalayaan in la xifdiyo qur-aanka kariimka iyo axaadiidta iyo kutubada matuunta faraha badan dhammaan awlaaddeena seerada soo bandhigayaan waa waxa aad iyo aad looga farxo bacdama aan ku jirno dagaal adag gebagabadii xafladda waxaa hadiyado kala duwan la guddoonsiiyey marti sharaf kala duwan oo ka soo qayb gashay xafladda iyadoona ardayda qur-aanka dhameeyey la guddoonsiiyey shahaado ka markhaati kacaysa in ay barteen qur-aanka kariimka islamarkaana xifdiyeen ma ahan markii ugu horreysay oo ay xaflad noocan oo kale ah ka dhacdo deegaanka kunye barrow warka wargeysa la idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageenta